bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dadkana dhegaysanaya uu kusoo dhawaada warka redio muqdisho ee subaxnimo qodobada wararka ugu waaweyna waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya uu ku ammaanay ciidanka dowladda sida ay uga hortageen weeraradii fashilmay ee maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay kusoo qaadeen xalay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo faahfaahino dheeraada ka bixisa khasaaraha ka dhasha weeraradii argagixisanimo ee fashilmay ee xalay al-shabaab ay doonayeen inay ka geystaan magaalada muqdisho howlgallo ka dhan ah maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaa ciidanka dowladda soomaaliya maanta waxay ka wadaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan allah u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday xalay weliye axmed xasan colaad oo ka tirsanaa idaacadda v o a shir looga hadlaya horumarinta beeraha dalalka afrika ayaa lagu soo gabagabeeyey dalka suudaan iyadoo shirkaas soomaaliya uu matalaya wasiirka beeraha ee dowladda soomaaliya munaasabad lagu daafurayo mashruuca dariisaynta dadka ku nool degmada balcad ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan hiir shabeelle oo lagu soo gabagabeeyey ama lagu qabtay degmada balcad akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo doonaysa in xabad joojin laga dhaqangeliyo dalka suuriya
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
sabti afar iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun iyo sideed iyo toban kusoo dhawaada warkiiyo fidsan wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa ku ammaanay ciidanka dowladda sida ay kaga hortageen weerarkii argagixisanimo ee fashilmay ee al-shabaab xalay ay kusoo qaadeen qeybo ka mida magaalada muqdisho waryahayga nuurs italiil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisow taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo madax kale ayaa booqasho ku tegay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho halkaasi oo la geeyey dadkii kusoo waxyeeloobay weeraradii ay kooxda al-shabaab ku dhibaataysay dad shacba waxba galabsan dadka isbitaalka madiina la geeyey ayaa qabay dhaawacyo kala duwan kuwaas isugu jiray kuwa fudud iyo sidoo kale dhaawacyo culus gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka amniga ayaa dadkii bukaanada ay booqdeen waxa ay ilaahay ugu baryeen in si deg deg ah caafimaad u helaan halka sidoo kale dadkii ku geeriyooday weeraradii foosha xumaa ee kooxda maleeshiyaadka al-shabaab ku dhibaataysay dadka rayidka ilaahay ugu baryay in naxariistii janno uu ka waraabiyo mas-uuliyiintan ayaa inta ay kormeerka ku jireen waxa ay warbixino kala duwan ka dhageysteen maamulka isbitaalka sidoo kale madaxda booqashada ku tagtay isbitaalka madiina ayaa warbixino kala duwan oo xaaladaha caafimaad quseeya ka dhageystay qaar ka mid ah dadkii kusoo waxyeeloobay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho iyagoo u rajeeyey inuu ilaahay caafimaad deg degaa siiyo islamarkaana u ballan qaaday in dowladda ay diyaar u tahay garab istaaga dadka dhaawacyada culus qaba wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale ayaa kormeer kadib waxa uula hadlay warbaahinta qaranka maqrabkii sidiis oo blog meelaas markii abaarihii ku aadaneed waxaan nimanka dhagar qabayaasha oo shacabka soomaaliyeed inay kumaadaan mar hal habeen isku dayaan waxay dhacday galabta in meesha siyaad la yidhaahdaan hoteelka doomin baarkinkiisa ay baawur la beegsadeen halkaasna waxaa goobtaas markaas maraayay dhalinyaro badan oo kasoo baxday leeda ka timid dhinacan leeda maanta maadaama ay jimce ahayd sidoo kale dad kaloo dumar habeen meesha waxas ay gadgadanaayeen marka dadkaasa meesha ku laayeen sidoo kale baawur kalaa jirayana ay kusoo beegsadeen dhinacan siidkan ay kusoo galaan ciidamadoo halkaas aad aad ugu ammaanayna ay ka hortageen markay ciidamada kasoo baxsadeen xabadaha lagu furo baawurka meesha ku qarxay sidoo kale waxaa la socotay shan naftood haligayaa ah shantaasna waxawaa ciidanka aad aad ugu ammaanayaa goobtay ku dileen intaasaa maanta dhacday marka waxaan shacabka soomaaliyeed mar in badan hore uga codsan haddana ka codsanayna inay xogta la wadaagaan ciidamada qalabka sida qaybahooda waxaan leenaha annaga marna manay jabayno dadaalka ay ku jiraan ciidamadana qaybahooda kala gedisan iyo annaga marna ma gaabin doono ilaa aan kasoo afjarno qaraxa inuu ku dhaco waddanka soomaaliyeed dadka dhaawacna hadooladii ilaahay subxaana wa tacaala waa la tacaali doonaa wixii dalka dibadiisu bahan waa loo qaadi doonaa dullaah yidhaahdo allaha bogsiyaa leenahay waa maasantiin
sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ijna yariiso ayaa u tacsiyeeyey shacabka soomaaliyeed ay waxyeelada kasoo gaartay weerarkii foosha xumaa oo ay kooxda al-shabaab u dhibaataysay dadka shacabka aan waxba galabsan waxa uuna tilmaamay in dadka gobolka banaadir ku nool aysan niyad jebinaynin weerarada ee argixisada kaga soo horjeedo horumarka ka socda magaalada muqdisho إنا لله وإنا إليه راجعون qaraxii maqribkii ka dhacay magaalada muqdisho isgoyska fiyaad iyo tii kale labadaba waxaan leenahay inta ku dhimatay ilaah ha u naxariisto inta dhaawacana ilaah ha caafiyo Ee, dadka dhaawaca isbitaalada ku booqanayna waxaan ilaah uga baryayaa inuu bogsiiyo gobolka banaadir iyo dowladda federaalka in wax laala la qaban karo oo qabanayaan shacabka soomaalida waxaan rabnaa inay ku midoobaan Ee, la dagaalanka argagixisada waxaan rabnaa in shacabku ku midoobo in dadkaas dhibaatada gaarta aan wada qabanno Ee, waddankan ee, wuxuu u baahan yahay in aan nidhaahno kooxaha argixisada waktigooda waa dhammaaday waana inaan ka dhabaynaa shacabka soomaaliyeed guryaha ay ku dhuumanayaan dadkan waxaas ay kusoo abaabuleen ku samaynayaan dad unbaa ogaa qof kasta soomaaliyeed waxaan rabnaa inuu la shaqeeyo eedaa aniga si aan ugu guulaysan kooxaha argixisada waa mahadsantiin
dowladda soomaaliya ayaa faahfaahinno dheeraada ka bixisay weeraradii fashilmay ee maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab xalay ay kusoo qaadeen magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda soomaaliya cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan ayaa ka warbixiyey ciidanka dowladda soomaaliya sida ay u fashiliyeen weeraradii argaxiso ee xalay ay soo qaadeen maleeshiyada al-shabaab
tirada guud ee qaraxyada ka dhacay magaalada muqdisho fiidnimadii caawa waxay ahaayeen saddex qarax oo ay maleeshiyada duulaanka ku ah qarannimada iyo madax banaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya kuwaas oo ujeedada ka dambaysa ay tahay in ay dhiig ka daadiyaan shacbiga soomaaliyeed ciidamadeennu waxay ku guulaysteen shan ka tirsan maleeshiyadaasi inay dhegta dhiigga u daraan dagaal muddo yar qaatay oo ku dhex maray muxuu ahaa goobtii ay duulaanka kusoo qaadeen oo ahayd inta u dhexaysa labada hoteel ee loo yaqaano sayidka iyo siyaad oo ku yaalla magaalada muqdisho halka weerar kale oo isna isniidaamin ahaa uu hotel dhowaan laga furay magaalada muqdisho oo ku yaalla kilomitr zero magaalada muqdisho ka dhacay ciidamadeenu markiiba muxuu ahaa qaraxyada inta aysan dhicin ka hor markii ay ka war heleen inay ujeedo kale leeyihiin waxay rasaas ayay ooda kaga qaadeen waxayna ku guulaysteen in inta badan ay ka hor tagaan waxyeeladii ka soo gaari lahayd shacbiga soomaaliyeed dhinac
allah u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday weriye axmed xasan colaad oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya wariyahan oo in muddoa kusoo dhex jiray xirfadda saxaafadda ayaa waxa uu haatan ka shaqaynaya warbaahinta maraykanka ee v o a wariye cabdulqaadir okey oo ka mid ah wariyaashii ay wada shaqaynayeen ayaa radio muqdisho kaga waramay geerida naxdinta leh ee ku timid weriye axmed xasan colaad
إنا لله وإنا إليه راجعون على ساق من خلف الغلاب ساق كان خالي تغذي دخاي وكوب يريد مقدشو أحمد قانون دج دجاهية كسو دودي ونقص كحجابة بسيطان كويا ربان دارا لكي إذا كدنا نفوعي الله نخرجت مخونك ربا في قانون هذا اللوجي هاي وعلى كاي يحيى مجرم وهاي qanuuna iyo daal si guud oo dhawaajis la qaray oo ka sheegeen laakiin hadda qanuun weyn oo colaad hayay oo si gaara loo gahay ma jiri jiri saaka ayaa lagu wadaa muqdisho lagu aaso hadda waxay tuunaa gurigiisii oo ariisto axmed colaad iyo ehladu ka baxda xaleenahay dowil allah ka siiyo yahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo dadkii ugu dambeeyey ee ay ka warhayeen ama isugu dambeysay markii uu xanuunku qabanayay waxay idii sheegeen ma jiraan
qoyskiisu waxay noo sheegeen in qanun dhacday kadibna ay qaadeen isbitaalka marka la geeyey magaciisa asaga ayaa u sheegay howlgaleed isbitaalkaasay noo sheegeen kadibna in lala tacaalaa la isku dayey naqasaa u banaa waa uu si ayuu ku geeriyooday wax intaas ka badan oo tafaasiil ah oo laga hayo ma jirto laakiin in xanuun uu qabtay xanuunkaasna ula xiriira naqaska ay hadda noo sheegeen ee dadka ugu dambeeya waa ee koorintuusan olaad geeriyoon ee hobsiisa hayo marka naqaskaas u badneed kasoo olaan laba dhinaaloodoo lasoo dhaansana uu sheeganayo uu daal iyo maaragtay aajis laakiin haddana wax ama xanuun weyn oo hayo looga meesan jirin yaxya
waa gartay imise caruur ayuu ka tegay inta aad ka ogtahay
afar caruur ayuu ka tegay axmed xasan olaad wiili laba gabdhood ayuu iska uga tegay allaha u naxariisto caruurtiisu intaasay ka koobnaayeen qoyskiisa iyo maaragtay hadda halkii lagu aasayay joognaa marka intaas ayuu iska kaga tegay
kaasi wuxuu ahaa weriye cabdulqaadir okey oo la shaqaynaya allah u naxariistay weriye axmed xasan colaad oo ku geeriyooday xalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya markaana aan eegno beledweyne howlgallo ka dhanaa maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab ayaa saaka waxay ka socdaan qaybo ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wariyaha ile ibraahim maxamed geedi oo inagu soo warama gobolka hiiraan oo haatan ku sugan magaalada beledweyne ayaa qadka telefoonka ku jira ibraahim bal waxaa faahfaahin naga siisaa howlgallada maleeshiyada al-shabaab ka dhanka ah ee saaka ka socda magaalada beledweyne waad mahadsan tahay tani markii taliyaha cusub ee guutada shanaad xilka la wareeg waxaa jiray howlgallo isdaba joog ah oo ciidamadu ay sameynayaan deegaano kamid ah gobolka hiiraan howlgalladii ugu dambeysaaasi waxa ay ka socdaan dhinaca galbeed ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sida deegaanada lagu magacaabo baar iyo weliba deegaanka muxuu aha luugjeelo oo dhinaca galbeed kaga daysan oo maleeshiyadu muddooyinka ugu dambeeyay halkaasi ay markaasi lacag u qaadanayeen dadka deegaanadaasi iyo weliba gaadiidka waddooyinkaas ismacaalaya inkastoo howlgalku weli uu socdo laakiin haddana sida saraakiishu ay sheegeen howlgalka ujeedkiisu waxa uu yahay sidii maleeshiya halkaasi looga saar lahaa maadaama dhowr jeer oo halkaasi ay miinooyin ku aaseen oo markaasi ay dhimacsanaayeen waxyeeleeyaan dadka shacabka iyagoo markaasi diidaya in waddooyinka qaar ay maraan gaadiidka halka ay doonayaan waddo iyagoo markaasi ay joogaan in gaadiidka ay soo wada maraan dhammaantood laakiin wadayaashu taasi dhibaato weyn ay ku noqotay hase yeeshee ciidamada amniga ayaa dhowr jeer hore markii ay maqleen miinooyinkaas waxa ay sameeyeen in isgaarsiinta ay jiraan miinooyinka halkaasi ay ka saaraan sida saraakiishu ay sheegeenna ilaa hadda oo dalka uu socdaa ujeedkiisu waxauu yahay sidii maleeshiyada deegaanad looga qashay lahaa
waa tahay marka bal ka waran magaalada beledweyne ammaankeeda iyo weliba howlgalladan haatan waxay ku socdayaan
ammaanka magaalada beledweyne marka la eego waa mid aada u wanaagsan oo muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu mid wanaagsan inkastoo xiliyada qaar ay jireen in dilad ay ka dhacaan laakiin dadaalo fara badan oo ciidamada ay sameeyeen iyo maamulkuba waxay suurtagal noqotay in ammaanka magaalada uu yahay mid wanaagsan oo ma jiraan wax markaasi cabsiya oo dadku inta badan u shaqeeya laamaha dowladdu ay yihiin kuwa markaasi gudyahooda u jirtaga oo markaasi si nabadgelyaha ku dareemaya laakiin waxaa jira deegaano farafutris ah oo maleeshiyadu ay kaga sugan yihiin deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo markaasi dadku halkaasi ku amraan dhibaatooyin kala duwan waxyaabaha markaasi awoodin sida lacago iyo weliba inay hub bixiyaan oo markaasi ay kula dagaalaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom marka qoysaska qaarkood ay dhibaato ku hayaan oo qola dhaqatada ah oo beeraleyda ah maadaama dadku hadda inta badan aysan ahayn kuwa markaasi wax haysta oo dalag aysan jirin oo webigii biyola-aan uu yahay abaaro fara badan markaasi ka dhaca gobolkan ay jiraan dhibaatooyinka shacabku ay qabaan haddana kasuku waxaa jira amarada isdaba joog ah oo maleeshiyadu ay u jeediyaan taasoo dhibaato weyn kala kulmaan
waa mahadsantaha kaasi wuxuu ahaa wariyahayga ibraahim maxamed geedi asagoo ku sugan beledweyne ayuu qadka telefoonka inoogu waramayey shir looga hadlayo horumarinta wax soo saarka beeraha dalalka afrika ayaa lagu soo gebagabeeyey dalka suudaan iyadoo shirka soomaaliya uu u matalaya wasiirka beeraha ee xukuumadda soomaaliya yuusuf maxamed macalin oo ah waryahayga suudaan ayaa warkan inoo soo diray waxaa magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan lagu soo gebagabeeyey shirka soddonaad ee wasiirada beeraha qaaradda afrika iyo hay-adda qaramada midoob u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw waxaana shirka ka qayb galay wasiirada beeraha qaaradda afrika iyo guddoomiyaha hay-adda faw iyadoona xiritaanka shirkaas sidoo kalena ay kasoo qayb galeen safiirada caalamka u fadhiya suudaan iyo weliba siihayaha safaaradda soomaaliya axmed ibraahim buurfuule cashirkan oo socday muddo shan maalin ayaa waxaa looga hadlayey sida ay beeraha qaaradda afrika u gaari lahayn horumarka iyo weliba sida loola dagaalami lahaa gaajada iyadoona qorsho u yahay sida ay afrika ugu xoroobi lahayd gaajada shirkani oo dowladda federaalka soomaaliya u matalaya wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya saciid xuseen ciid ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta qaranka sheegay inta uu shirka socday inay xoogga saareen waxqabadka faw ay soomaaliya ka qabato in isbeddel lagu sameeyo islamarkaana xoogga la saaro horumarinta beeraha iyo kaabayaasha beeraha soomaaliyeed soomaaliya anagu sida saakada arkaysa waxaan ku jirnay shirkan waan kasoo qayb galnay wasaaradda beeraha iyo wafdi farsamoo la socday waxaanu xoogga saarnay in waxqabadka faw ama howlaha faw ay ka qabato soomaaliya in isbeddel lagu sameeyo oo xoogga la saaro sidii loo dhisi lahaa horumarka loo maalgelin lahaa iyo kaabayaasha beeraha oo lagu bedeli lahaa qaabkii hore oo ay ahayd in gargaar iyo iyo maaragtay quudinta iyo waxyaabahaas oo xoogga la saaro in la dhiso tiirarka ama kaabayaasha suurtagelin kara in waddanku u adkaysto abaaraha roob yaraanta iyo maaragtay cimilada isbedelka cimilada dhibaatooyinka ka dhalanaya in marka xoogga la saaro waxyaabaha waaweyn oo horumarka ah iyo kaabayaasha beeraha ayaanu soo badhinay oo shiftigaas uu dhaco ama isbedelkaas uu ku dhaco qaabka soomaaliya looga shaqeynay maadaama dalka isbedel badan hadda ka jiro xagga nabadgelyada
shirkani oo socday muddo shan maalina islamarkaana ay soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee faw ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada khartuum ee caasimada dalkan suudaan wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya siciid xuseen ciid ayaa intii shirkani u socday waxa uu kulmo goonigooniah la qaadinayay madaxda ka soo qayb gashay shirkani yuusuf maxamed macalis kashmiir raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan
munaasabad lagu daafurayay mashruuca dariisaynta ee degmada balcad oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan hir shabeelle ayaa lagu qabtay degmadaasi balcad waryahayga degmada balcad maxamed maxamuud ayaa warkan inoo soo diray xafladani oo lagu daafurayay barnaamijka darisaynta oo ah barnaamij ka qayb qaata nabadgelyada deegaanka ayaa waxaa dahafuray wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle qaasim cali nuur guddoomiyaha degmada balcad oo ugu horeyn ka hadlay xafladda ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhoweynayo barnaamijka darisaynta oo uu sheegay inuu yahay mid aada u muhiim ah marka waxaan leeyahay wasiir guddoomiya kusoo dhowaada degmada waa degmadiina deegaanka waa deegaankiina inaad noo xarif kartaan deegaamayntii degmada waxyaabaha aan deegaamaynta degmada u rabno waxaa ka mid a dhibaatada hadda na gaartay inaysan noo soo naqanin aogaana kan dhibka nagu wado kan wax duugaayo kan wax maleegaayo kan wax dhibaatayaha inaan ogaano marka waxaan leeyahay reer balcad horumaraa u rajaynaha reer balcad guulaa u rajaynaha hirshabeelle waxaan leeyahay balcad waa caasimadii saddexaad hadday midda labaad naqo weyso calaqal midda saddexaad noogu oggolaada
gudoomiyaha gobolkan shabeellaha dhexe axmed meere makalaan axmed faal oo ka soo qayb galay xafladda daafurka ayaa isla sidoo kale ka hadlay
markaanan kaga hadla dirisaynta aan ka hadalno dirisaynta waxay qaybo badan ka qaadanaysaa bulshada nolosheeda sida loo fiirihaayo ama sida loogu hadlaayo amniga waxaa ka sii muhiimsan wax kale oo badan oo bulshadu maaragtay u baahan tahay oo bulshadu ay maaragtay ka marmi waxaa ka mid inay bulshadu ay maaragtay qof kasta hadduu dhibaateeya oo dhibaadnib qabo iyo haddii uu dheef qabo inuu iska warqabaan dadka deriska oo waxa ugu wanaagsanna ay tahay balantaynu waxa waaye inaan isku tashanno inaan ahaano hadafkaynu oo hal ahaado horumar yaa tahay heer balcad aan wax qabsana heer balcad aan wax yeelana heer balcad aan wax samaysana heer balcad waxa kaleetana aan ka toorno daaqadaha iyo dhabarka dambe aan ka toorno horumarkeynana sidaas ay iyo maslaxadayna ay ku jirtaa ugu dambeyntii waxaa xafladda ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle maxamed cali caadle isaga oo faahfaahin ka bixiyey barnaamijka dariseynta degmada balcad
horteeda waxaan rabaa inaan idiin sheego dowlad goboleedka hirshabeelle afartii bilood oo lasoo dhaafay ma jirto mid nala fadhiistay ama hay-ad nala kulmay ama cid wax lagu darsaday ee lagala hadlay waxaan iyo dhibada badan wallaahi saas qof lag wax kaloo laga hadlay waxaa aad iyo aad farxad iigu ah dilisayntii ugu horraysay ee deegaanada hirshabeelle laga furay degmo ka mida inay caawo tahay degmada balcad oo ah caawo halkaan uga dhawaaqay insha allahu tacaala daafurkeeda gudoomiye aad iyo aadan usoo dhaweynaa dilisaynta waxa ay tahayna horaa loo sheegay inaan hadda dib ugu laabto oo aan dilisaynta aan ka sheekeeyo oo hadda loo baahan yahay ma ahin laakiin insha allahu tacaala waxaan waqti dhow aan magacaabi doonaa isagana haddii ilaha yidhaahdo waadi diiwaangelinta marka waxaad ku geli doonteen dirisaynta insha allahu tacaala diiwaangelinta dadka in la diiwaangeliyo dirisaynta degmada balcad sidaas ayay noogu furan tahay caawa aad iyo aadaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maxamed aamin yabarow warbaahinta qaranka degmada balcad gobolka shabeellada dhexe
deegaanka goobweyn oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo waxaa laga hirgeliyey dairka cadceedda ku shaqeeya arrintaasna waxaa loo gol leeyahay si sidii loo horumari lahaa deegaankaas oo haatan noqonaya mid aad u qurux badan oo loo dalxiistabo aadan maxamed salaad ayaa warkaa ka soo dira kismaayo
waa xilli habeen ah waxaan ku sugan nahay deegaanka dalxiiska ku wanaagsan ee goobweyn oo qiyaas saddex iyo toban kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa kormeer shaqo ku tegay habeenkii xalay ahaa deegaankaasi si ay u kormeeraan ama ay u onindheeyaan xaaladda amni ee deegaanka goobweyn iyagoo sidoo kale xariga ka jirayay mashaariicyo horumarineed oo laga hirgeliyay deegaankaasi oo ay ugu horrayso sidii xariga looga jari lahaa mashruuc la xiriira leelalka cadceedda ku shaqeeya oo laga taagay deegaankaasi waxaana ugu horrayntii xariga ka jiray mashruucan wasiirka macdanta iyo tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed yuusuf cumar munaasabad kooban ayaana darbadiiba lagu qabtay gudaha xarunta dowladda hoose ee deegaanka goobweyn munaasabadda waxaa ugu horreyn ka mahadceliyey mashaariicda horumarineed mas-uuliyiin deegaankaasi dowlad goboleedka jubbaland u qaabilsan oo ugu horreeyay guddoomiyaha deegaanka goobweyn
inaan muxuu aha caawa aan halkan ku soo dhaweyno wafdi ballaaran oo uu horkacayo wasiirka kismaayo sidaad aragtiin adiga iyo wafdigaadaba qoraxda qoraxda badan muxuu aha hanaanka sharafta badan leerarka noo shidan xafiiska muxuu aha aan dhex fadhino waxaan ku helnay fadliga ilaahay waxaan ku helnay dowlad goboleedka jubbaland ayaan ku helnay oo noo fududeysay inaan caawa si nabadgelyo ah aan ugu naaroonno idinkuna soo dhaweyno deegaanka goobweyn
cabdiraxmaan cabdi maxamed waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland dhankiisa ayuu goobta ka hadlay hadafkeena uu yahay in xarigga laga jaro nalka ku shaqeeya ceedceedda ay ka faa'iidaysteen deegaanka iyo shacabka goobweyn waa wax lagu faani karo
wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed yuusuf cumar iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ayaa gebagabadii goobta ka hadlay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah runtii marka hore ilaaha mahadska leh oo noo suurtageliyey xilligaan oo habeena inaan soo booqanno magaaladan goobeen intaa kadib runtii ujeedkeenna wuxuu ahaay
dambayntiina qaramada midoobay ayaa doonaysa in xabad joojin laga dhaqangeliyo dalka suuriya waxaa ka socda xarunta qaramada midoobay dadaallo xoogan oo lagu doonayo in haatan xabad joojin laga dhaqangeliyo dalka suuriya xabad joojintaas oo lagu doonayo inay noqoto mid heer bini-aadamnimo ah codbixiin loo qaadi lahaa arrimaha arrimahan oo muddo soo socday ayaa la hakiyay khamiistii kadib markii uu ku gacan seeray ruushka hogaamiyaasha faransiiska iyo jarmalka ayaa madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxay u direen warqad codsi ah oo ay ku doonayaan in arrintan cod loo qaado si suuriya haatan heshiis xabad joojin ah looga dhaqangeliyo in ka badan afar boqol iyo lixdan qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay ilaa iyo maalintii axadda ahayd ee lasoo dhaafay dalka suuriya iyadoo diyaaradaha qumaati u kaca ee dalka ruushka ama dalka syriya weli ay duqeyn ka geysanayaan qaybo ka tirsan dalka suuriya warkii oo dhegeystayaal subaxnimadaani kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waana intaa ciddii warka iyaga wasego waxay dib kaga daacan karaan boggaan internet ku leenahay ee radio muqdisho dowmed